wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay shir muhiim ah oo uu yeeshay guddiga iskaashiga booliska iyo bulshada shirkan oo ay ujeedkiisu tahay xoojinta wada shaqaynta iyo isku soo dhowaanshaha iyo kalsooni dhisidda bulshada ee ciidamada booliska ayaa lagu falanqeeyey sidii loo dhisi lahaa xiriir ku dhisan wadatashi iskaashi iyo wadajir taas oo gacan ka geysanaysa sugidda amniga iyo xasiloonida bulshada mas-uuliyiinta wasaaradda amniga saraakiil ka tirsan booliska jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay shirka iyagoo ay soo bandhigeen aragtiyo iyo talooyin ku saabsan hababka lagu xoojin karo iskaashiga bulshada iyo ciidamada ammaanka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland xareete kilaasa cabdi ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay kulanka waxaa weeye waxaan halkan u joogno maanta traininka aan daafurayno waxaa weeye hirgelinta ururka iskaashiga bulshada iyo booliska iskaashi markaad maqashid ama urur aada maqashid waxyaaba badan ruuxan badxiis kusoo dhacaya maxaa la iska iska maxaa la iska la iska iskaashanayaa waa waxaa la iska kaashanayaa waxaa xun oo dhan in la iska reebo oo bulshada laga ilaaliyo yaa la iska kaashanaya waxa wanaagsanna in bulshada lagu hormariyo oo lagu soo kordhiyo marka seminaarkeena maanta intaasuu gaaran yahay waa wax muhiim aada muhiim noogu ah waxaan filayaa in wax badan lagu soo kordhin doono marka iskaashiga iyo haddi wixii wanaagsanna oo waxa wanaagsanba oo sax waa inaan iska maaragtay inaan isku boorino oo magaranaysa yaan hor ogu socono yaa la doonaya wixii xunna waan iska celinayna de wax xun waa in la iska ilaaliya wixii xun waa lagu xun yahayba waa iska ilaalinaya marka intaasuu gaaran yahay aad baan ugu faraxsanaya sida wanaagsan waa oga soo qaddasheen waxaan filayaa inaan magaranaysa aan hor u socon doono oo waxyaabo badan oo muhiim aan ka baran doono rajaynaya insha allah hadii la yidhaahdo marka dadka hadda ka soo qayb galay markaad fiiriso bulshadoo dhan bay ka kooban yahay barnaamijkan waxaa kamid a dadka baahiyada gaarka qabo civil society-ga kamid a booliiska baa naga jooga wasaaradda shaqaalaha wasaaradda naga jooga marka waa waxaa lagu farco oo maaragta aad u wanaagsan weeyaan waxaan kaloo aan doonayaa in la sameeyo ruux kasta mas-uuliyadda saaran inuu garanaya la rabo mas-uul baan nahay dowlad baan nahay mas-uuliyaddeena inaan si sax u qaadano waa waxyaabaha kalinimada in loo gubciyo booliiska iyo wada shaqaynta loo xoojiyo shacabka iyo booliiska waa waxaan garanaysaa in loo samaynayo marka waajibaadkeena aan si wanaagsan u qaadano intaan joogno waa laba maalin labada maalin ha laga faa'iidaysto hadhow ururka waxaan rabnaa urur wanaagsan oo shaqaynayo oo maaragtay si wanaagsan u shaqaynayo yaan yaan doonayna inuu noqdo marka soo dhawaada